Munaasabad la xiriirta jaraa'iid iskuulka hoose dhexe sare ILES ee magaalada Kismaayo ayaa waliba ka qayb galay waalidiin, culmadaadiinka magaalada, bahda waxbarashada, xildhibaano, wasiiro iyo qaybo bulshada ee magaalada Kismaayo. Iskuulka hoose dhexe sare ILES ayaa waliba magaalada ku hirgeliyay jaaliyada kujeeda magaalada Kismaayo iyadoona dhismo iskuulkan ku kooya wada tashi sameyn bulshada walibana wal ku taro doone horumarinta waxbarashada magaalada Kismaayo. kokumada waalidiinta munaasabada ku qayb galay AFTN Xasan oo wakiil ku haya jaaliyada ayaa ku hadleen muhiimada iskuulkan u sainlaya magaalada Kismaayo.
iskuulkan waxaa la rabaa dowladda dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka inay iskaga kaashadaan la qalabeeyo ardaydaas ay buugaag in wax loo keeno la la ogaado mas-uuliyadda ay mas-uuliyad ka saaran tahay iskuulkaas hor uu socdo beri markaan soo noqonayna waxaan rabnaa iskuulka ilays primary and secondary school inay kasoo baxaan qof arday inta kasoo baxay waxaan rabnaa waddanka inuu madaxweyne ka noqdo dunidana laga aqoonsanaado waxaan leenahay waxaad bixiseen waa waxaad maaragtay aad maaragtay adduun aakhiraba aad u ahya doontaan waxqabadkii asaga ahayna maanta uu muuqdo oo aad arki haysaan inta ardayda meesha ka faa'iidaysanaysa oo ay ka mid yihiin in badan oo agoon ah oo ay suuragal tahay inaan waxba laga qaadin waxaana ku mid ah wasiir ku-xigeenada maamul goboleedka jubbaland ee dooqa magaalada kismaayo ayaa sheegeen in in hirgelinta iskuulkan uusa ka eedi xilligii lambaahanaaye
waxa la dhiso waxyaabaha u muhiimsan bay ku jiraan waxbarashadu waana meesha ugu fiicanoo wax lagu bixiyo dadka kale ee reer kismaayood ee jaaliyadaha iyo ganacsatadana waxaan kugu baaqayaa inay sidaas oo kale yeelaan oo ay ku daydaan iftiin iyo tiimkiisa oo ay ka qayb qaataan waxyaabaha asaasiga bulshada u ah waxbarashada carruurtood gabdigeeda ha lagu dadaalo khaasatan gabdhaha ha lagu dadaalo gabar wax baratay waa bulsho wax baratay ilaahay subxaana wa tacaala ajar hadinka siiyo muxuu ahaaye abaalaadna nagu leedihiin iskuulka iyo communitigiisa ma dayacmayaan insha allah waxa u dhiman ee dowladda uga baahan oo loo dhammaystiri doonaa cabdinuur aadan oo ku mid ah mudaniyaalka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo xaragga ku jira iskuulka yaa bulshada ankabaaqi iniyo ku qayb qaadana horumarinta walbarashada deegaanada jubbaland waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan leeyahay kun jeer kun jeer ammaanayaa iskuulkan raggii u rafaaday dhisay ka shaqeeyey inta maanta uu maraayo gaarsiiyey waxaa iskuulkan oo dowr u qaadanaya waxaa ka mid ah xaafaddaa kuma oola dugsi sare sida lay sheegay dugsi sare dalcadda iyo waxaa ugu sokeeyeen farjal inay aadaan ardayda xaafadda intaa la eg oo aad u jeedaan intaa la eg oo hidhikeeda marka waxaan leeyahay aad iyo aad aad umahadsantihiin raggii dhisay aad iyo aadaan idinku hambalyaynayaa waxaad qabateen wax taariikh galay waxaad qabateen wax laga sheekayn doono waxaad qabateen wax runtii aad iyo aad dadka ugu baahnaa halkan waxaa looga baahnaa iskuul dugsi sare dugsi hoose iyo dugsi dhex inta waa sidaa laga dhigay marka waxaan leeyahay qalqiga ugu badanaana degan xaafadan